madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta hortegay kulankii baarlamaanka kulan baarlamaanku ay ku lahaayeen magaalada muqdisho isagoo halkaasina ka sheegay xildhibaanada soomaaliyana u sheegay oo kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaale la-aanta haysata dowladda iyo weliba hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o eda axmed xasan colaad madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dheer maantay ka horjeediyey golaha baarlamanka ee soomaaliya isagoo khudbadiisana ku soo qaatay arrimo badan oo ka jira waddanka soomaaliya madaxweynaha oo ugu horeyn xubnaha baarlamanka la hadlayey ayaa waxa uu sheegay sababaha oo u hor yimid waxaan maanta u imid baarlamaanka federaalk ee soomaaliya hortiisa inaan baarlamaanka warbixin kooban ka siiyo xaaladda dalka maanta meesha ay marayso iyo mustaqbalka dhinaca dalku uu u jahaysan yahay annay tahay dhammaanteen inaan xooggeenna iyo caqligeenna isugu geyno si aan mustaqbalkaasi mid wanaagsan oo ah kii naloo igmaday naloo xil saaray kutubka qur-aanka kariimka aan gacanta u saaray ee aan u dhaarannay inaan xaqiijinno in mustaqbalkaasi aan ummadda soomaaliyeed u horseedno maadaama aan mas-uuliyaddeedii qaadnay dalka muhiimadaha uu leeyahay ee dibudhiska ee saddexda ugu waaweynaayeen dibudhiska siyaasadda dibudhiska arrimaha bulshada iyo dibudhiska dhaqaalaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayey arrimaha nabadgelyada waxa uu yidhi siyaasadda nabadgelyada ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee dalka meesha ay marayso dhammaanteen waan la wada soconnaa dadaallo badan ayaa dowladda federaalka ay ka gashay sidii dalka loogu soo dabaali lahaa nabad dalkuna sidii aan horeyba u sheegno wuxuu ku jiraa dagaal dagaalna waan garanaynaa xaaladiisa maalinna waa lagu sii riixayaa maalinna waxbaad adigu riixaysaa laakiin guud ahaan marka sawirka guud ee xaaladda amniga dalka la fiiriyo aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay itijaaha iyo dhinaca ay ku socotana wuu wanaagsan yahay horumar ayaa laga gaaray qaabeynta dagaalka lagula jira argagixisada goobaha la xoreeyey dabcan wixii ugu weynaa waxay ahayday in culayska nimankaa miladiidka laga dul qaado laakiin haddana xorayntii kadib wixii ay u baahnaayeen dadka degaanadaasi degan weli wax badan oo ka mid ah waa maqan yihiin ama waa dhiman yihiin waxaanan jecelnahay ilaahay idankiis in si tartiib tartiib ah ay noloshii caadiga ahayd ay ugu soo noqoto muxuu ahay goobahaas sidoo kale xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayey arrimaha dhaqaalaha iyo dib uqaabeynta maaliyadda waxa uu sheegay arrimaha dib uqaabeynta maamulka maaliyadda qaranka dalka waxaan nimiday dowladdan maanta jirta ee baarlamaanka federaalka ahi uu saldhigu u yahay ay dalka timiday xilli ay wax badan ay ka dhibaato badan ay ka jirto dhinaca qaabeynta iyo maamulka maaliyadda maaraynta maaliyadda dowladda waa waxa hadda diiradda ay saaran tahay wax badan oo kamida waa la soo saxay meel fiican ayaa lasoo marsiiyey waxna way ka dhiman yihiin weli ma gaarsiisna meeshii aan la jeclaan lahayn inay gaarsiismaan laakiin wax kasta oo bilowdaahi maalin bay leeyihiin meelay ku dhammaadaan wayna dhammaanay wasaaraddeena maaliyadda isbeddel xoog leh ayaa ka samaysmay maanta dalku waxa uu leeyahay markii ugu horreysay nidaam electronic ah oo maaliyadda dalkao dhan ay ku jirto waxna aan laga bedeli karin haddii laga bedelana ciddii ka bedeshay iyo waktigay ka bedeshay iyo kulli raadraac ay leedahay oo caddahay oo si salan aan waxba looga bedeli karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay arrimaha argagixisada iyo nidaamka dowladda federaalka ee soomaaliya ay kula dagaalamayso fikirka argagixisada si loo cirib tiro fikirka argagixisada ee kooxdan maxaan ku idhaha ugus ay dalkan ay ku hayso waataan isla ogaano isla sharaxnay shabaab muxuu soomaali u yahay shabaab waa organisation ama hay-ad fikir ku salaysan fikirkuna waataan sheegnay xuduudana male muwaadin mala waa fikirku waa laysku yimaadaa shuuciyaddii maxaan ku idhahdaa hadduu fikir diineed yahay kulli meel walba shabaab marka waa fikir ay ku jiraan dhammaan dadka fikirkaas aaminsan saxi khalad waxay caddaan le madow leh shanta qaaradooda adduun ka tirsan laakiin muxuu magaca soomaaliya u qaatay wuxuu magaca soomaaliya u qaatay inuu soomaaliya ka jiro muxuu soomaaliya uga jiraa wuxuu soomaaliya uga jiraa soomaaliya waxaa ka jiri jiray dhulal badan deegaano badan oo aan maamul ka jirin tala ka jirin dowladnimo ka jirin ayaa ka jirtay iyaguna meeshaas unbay ku bulaqanaan si aan taa u gaarno marka waa inaan xukunka baahinaa maamuladii dhisnaa hoos sii geynaa ilaa heer degmo iyo heer tuulo aan geynaa oo meel kasta oo maxaanku irahda dhowr qoyso soomaali ku nooshahay dad ka taliyo oo mas-uuliyiin oo wax laga weydiinayo waa inay jiraan dowladdu taas ayay qaaday ugu dambayntii mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey ilaalinta midnimada dalka ayaa waxa uu sheegay ilaalinta marka midnimada ee aan sanad guuradeedii konton iyo shanaad ilaahay inankiisa aan u dabaaldegayno maalinta berri ah qiimi badanay naga rabtaa midnimada marka laga hadlaayo badana waxaa laga hadlaa gobollada waqooyi iyo gobollada koofureed iyo isticmaalka ingiriiska iyo isticmaalka talyaaniga iyo wax lamid ah laga hadlaa dabcan taasi wax badanna waa ka sheegnay wixii aan ka sheegnaana ka sheegan annagu soomaaliyaan nahay aqoonsigeenu marna ma khuseeyo meelna kama soo galo isticmaar hebelaana gumaysan jiray isticmaar hebelaana gumaysan jiray meelna kama soo galo laakiin haddii aan annagu kale ra'yi duwanaanay inaan isku ra'yi dhowaano ayaanaba gobollada waqooyi waan ka hadalnay waan la fadhiisanay waan la hadalnay welina ka daali mayno kana caajisi mayno inaan la hadalno meel walba iyo si kasta iyo duruufo kasta oo saamaxayo in la iskula hadlana waa kula hadlaynaa axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhinaca kalena xildhibaan cabdiwahaab ugaas khaliif oo ka mid a xildhibaanadii maanta goobjooga ka ahaa kulankaasi ayaa v o eda uga waramay waxyaabihii uu ka hadlay madaxweynuhu iyo sidaa iyaga xildhibaan ahaan ula muuqato gobar dhaweyd ayaan xildhibaanka khadka telefoonka kula xidhiidhay dabcan waan kaaga mahadcelinayaa xiilka ila soo xidhiidheen adiga iyo bacda v o a intay maqlaysaba madaxweyne uu yimid marka imaanshihii maanta yimidna madaxweynuhu xaalada wadanka guud ayuu runtii baarlamaanka kala hadlayey marka wixii noo qabsoomay iyo wixii noo iman iyo dadirigelin in la shaqeeyo arintaas ugu badnaa hadalkiisu waan gartay marka ama baarlamanka dalbaday madaxweynuhu inuu hor yimaado oo faahfaahin ka bixiyo xaaladda dalka mise waxay ahayd go-aan madaxweynuhu uu idinka soo codsaday oo sidaasi ku yimid baarlamanka walaal maya annaga ajendaha noo yaalay wuxuu ahaa saad oola socotaba shalay wasiirka arrimaha gudaha ayaa baarlamaanka hor yimid waxaana na hor yaalay laba guddi oo ah guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinku ahayd in loo codeeyo ajendaha maanta noo yaalayna wuxuu ahaa ajenda ah in codeyntaasi qarsoodi inay noqotiina gacantaaga marka guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu nagu wargeliyey inuu madaxweynuhu ka codsaday baarlamaanka inuu hor yimaado warbixina siiyo marka saas aheeda baarlamaanka uma yeedhin waan gartay marka arrimo dhowr uu ka hadlay sida nagu maqaalaa waxaa ka mid a doorashada la filay labada kun iyo lix iyo tobanka inay qabsoonto waxaa kaloo ka hadlay arrimo dhaqaale sidoo kale wuxuu ka hadlay higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka waxyaabaha suuragala iyo wixii laga yaaba inaanay qabsoomi karin bal arrimaha haddaad si kooban qodob qodob noogu dul istaagtood noogu faahfaahiso hadalkii madaxweynuhu uu yidhi qodobadu way dheereed runtii aad bay u dheereed wuxuu madaxweynuhu ka hadlayna dabcan wax inta badan dadku ay sugayeen bay hayd ama xildhibaanadaba dhaqaalaha madaxweynuhu wuxuu sheegay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay qaabka hadda loo marayo oo wasaaradii maaliyadda ay ku guuleysatay in kharashkana soo gala uu cadi yahay meesha ku baxaay iyo meesha uu ka yimid oo aysan cilliixsan karin arrinta ku saabsan doorashooyinkana dabcan maadaama kumeel gaarkii annagu aan kaga soo baxnay odayaal boqol iyo soddon iyo shan ayna soo xuleen ayna ahayd runtii arrin aan laga abaaldhici karin waa hadalka madaxweynaha in bal doorashada soo socotaana aysan meeshay ka jegin aan tallaabo qaadno dankii doorasho aanu ka samayno oo qaab ka wanaagsan qaabkii hore oon dhali lahayn aan uga soo gudubno ka hadlay madaxweynuhu waxaa kaloo ka hadlay arrinta amniga ku saabsaneed in maamul goboleedyadii ay la gaarsiiyo wadanka inta dhimanna ay dhamaystirmaan kuwa hadda dhisanna dabcan naftoodu ay noqoto kuwa lala shaqeynayo la kala maarmayn waan gartay marka sidee u aragteen xildhibaan ahaan markii khudbadaasi jeediyey madaxweynuhu suurtagal ma tahay labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho ka duwan tii odayaasha beeluhu ay soo xuleen baarlamanka baarlamankuna uu madaxweynaha doortay inay ka dhici karto soomaaliya wallahi de anagu ma dooneyno in ummadda soomaaliyeed aan runtii rajo rajadooda aan mahadgaranayna aan aan ka dhignayn rajo lahayn laakiin anagu ka baarlamaan ahaan iyo ka dowlad ahaan waxaa naga go-aan mandate-ka la qaatay in la gaarsiiyo doorasho wadanka inta badanna dabcan waad qiyaasi kartahay oo hawlaha noo dhiman waa hawlo runtii u baahan in la dardargeliyo shaqo badan la qabto marka kama hordhici karo laakiin waanu dadaalaynaa waan waaneynaa baan isleeyahay doorashadu ay hadday suurtagal tahay ay ka dhacayso laakiin arrin maanta go-aankeeda aan hadda ka bixin kara halkan aan dhihi karo doorashaa dhacaysa ama dhacayso ma aha laakiin waa dabcan waajibna saaran weeye inaanu wadankii waad garan kartaayo wuxuu u baahan yahay dib loo xoreeyo maamul goboleedyadu waxay u baahan yihiin in wixii dhiman la dhammaystiro telekoob inuu dhacaa loo baahan yahay hawlahaasoo dhan baana hor yaalla haddana ma dhihi karno waa la iska fadhinaya doorasho ma dhici karto hawlahaasi markaa ma kula tahay inay ku dhammaanayaan sida shaqadu u socoto markaad ka qiyaas qaadato muddada harsan in ay ku dhammaan karaan waxaan jeclahay in aan aanan ka turjumin madaxweynaha hadalkiisa iyo xildhibaanada qaranka soomaalida laga yaaba in lagu kala aragti duwan yahay laakiin aniga waxaan is leeyahay shaqo badan ayaa ka xigtaa in aan kala la tago laakiin dabcan waa laisda oranaya oo dhici mayso in doorasho lama gaari kare extension hala qaato taasi ma qabo marka qaabay noqotaba waxaan is leeyahay doorasho waa un dhici karta laakiin tii la sugayay ismali waa dhacaysa wanta waxaa maqlay in madaxweynaha laftiisa uu maanta ka hadlay xataa haddii loo baahdo muddo in lagu daro oo si shaqooyinka harsan loo dhamaystiro in baarlamanka iyo madaxweynaha amaba xukuumaddu ay ka wada tashan karaan arrintaasi ma ku jirta khudbadda madaxweynaha dabcan khudbada reereyd waad ma garan kartaa de ramadaan baa lagu jiraa oo dadku ma garan karaa xoogaa salaadna waa layaraad aaday laakiin waxay ahayd un talada soomaaliya inay leedahay madaxweynuhu hadalkiisa wuxuu uun kusoo koomayaa wadankani sina loo dhiibayayna kusoo noqonayna waa inaan keenaa barnaamijkeena laga dalbaday ee dalka lagu aaminay waa inaan doorasho aadnaa hadday doorasho adhici weyda hataa ummadda soomaalida u taalla iyo xildhibaanada iyo guud ahaan wax shaksi gooni u leeyahay ama kooxda leedahay ma ahan
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdilwahaab ugaas khaliif oo ka mida baarlamanka soomaaliya oo goordhaweeja khadka telefoonka iigu warramay